الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى بعد تحية الإكرام كلا كان معك وكلا أن أترك الليل إن الإسلام في الرسم عن أداء الراية أما قد يدعى إليك إني فقعت لو
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسر بحي حركة المجاهدين الشباب iyo al-xisbu al-islaami kun afar boqol soddon iyo labo hijriya caamu ljamaaca alxamdu lilahi alqaa'il in allaha yuxibu aladiina yuqaatiluna fi sabiilihi safan كأنهم بنيان مرصوص والصلاة والسلام على قائد الغر الميامين القائل وأنا أمركم بخمس الله أعمالني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة iyadoo la wada ogsoon yahay dhibaatada ay soo martay ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dhibaatadaas oo isugu jirtay dagaallo sokeeye oo kala qoqobay bulshada muslimka ah dil dhac iyo boob hantiyeed hay-ado tanfiiri ah oo dadka uga faa'iidaystay baahidii ka jirtay dalka hogaamiye kooxeedyo kala jiray ummadda kuwaasoo hantiya dhaqaalaba ka helayay dowladaha saliibiga ah ee uu maraykanku hogaamiyo dhibaatooyinka iyo kuwo kale oo aan la soo koobi karin ayaa ku habsaday ummaddeenna muslimka ah kadib markii ay sii lixaadsadeen dhacdooyinkaas xanuunka badan ee aan ka naxnay ee aan ka dhaxalnay ka fogaanshaha laga fogaaday sharciga allah iyo ku dhaqanka sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa bilowday dagaallo lagu doonayo sidii dadaallo lagu doonayo sidii ummadda looga badbaadin lahaa diinteeda iyo dunyadeeda waxaa qaybo dalkeena ka mid ah ka bilowday dhaqdhaqaaqyadii mujaahidiinta waxayna ku guulaysteen in qaybo dalka ka mid ah ay ka hirgeliyaan shareecada islaamka arrintaasi markii ay dhacday waxaa adkaysan waayey gaalada sabiibiyiinta ah oo ugu dambayntii duulaan qayaxan ku soo qaaday diinta iyo dadka muslimka hase yeeshee allah subxaanahu wa tacaala ayaa fashiliyey intaa kadib waxay bilaabeen inay soo wakiishaan gaalo kale oo daris la ah soomaaliya oo ay etoobiya hormuudu tahay balse allah fadligii iyaguna way ku hunkoogeen halka allah fadligiisa ay sii xoogaysanayeen mujaahidiintu maalinba maalinta ka dambaysa ilaa la soo gaaray maanta oo ay ka taliyaan inta ugu badan dalka soomaaliya jadka iyo fashalka ku dhacay saliibiyiinta maaha mid u gaara soomaaliya oo keliya hase yeeshee gaaladu waxay ku jabeen kuna halaagsameen dhammaan dalalka islaamka ahaa ee ay duulaanka ku qaadeen ururada mujaahidiintuna way sii kobcayaan awooddooduna way sii baahaysaa safafkooduna way sii midoobayaan haddii aan ka hadalno xaaladda mujaahidiinta soomaaliya ku sugan bilowgii waxay ahaayeen qaar magacyo badan oo kala duwan wata arrinta ah in la mideeyana waxay ahayd arrin dadkeedu muddo dheer soo dadaalkeedu muddo dheer soo socday ilaa ay saaxada jihaadka ku soo hareen xisbulislaam iyo shabaab almujaahidiin oo cadowga allah hor taagan waxaa jiray kulamo isdabajoog ah iyo falanqayno ku salaysan manhajka allah fadligiisna maanta ayay dhacday midnimadii muddada dheer la sugaayey waana maalin aad u farax badan oo taariikhi ah haddaba waxaan ugu bishaaraynaynaa mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan iyo dhammaan ummadda muslimka ah in walaalihiinna xisbulislaam iyo shabaab almujaahidiin ay ku midoobeen kelmadda tawxiidka iyo in lagu shaqeeyo magaca xarakada shabaab almujaahidiin si loo arageliyo gaalada loogana farxiyo quruubta muslimiinta ku kala sugan daafaha caalamka waxaa in la xuso mudan in midnimadu timid kadib markii madaxda iyo ciidamada xisbulislaam ay u tanaasuleen walaalahooda xarakada shabaab almujaahidiin iyagoo raacaya amarka alle subxaanahu wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu islamarkaana xoojinaya safafka mujaahidiinta dhammaystirayana wixii ka haray ku dhaqanka shareecada islaamka bayna qowshayn midnimada kana fogaanaya isku dhex mara safafka mujaahidiinta sidoo kale ku dayanaya sayid xasan ibni cali radia allahu canhuma markii uu u tanaasulay mucaawiya ibn abi sufyaan radia allahu canhu waxaa sidoo kalena xusid mudan in xarakada shabaab almujaahidiin dhankooda ay muujiyeen dadaal dheeraad ah sidii ay u dhici lahayd midnimo ay gaaraan mujaahidiinta sidaa darteed waxaan ugu magac darnay sanadkan hijiriga ee kun afar boqol soddon iyo labo caamuljamaaca sanadkii midnimada waxaan allah ka baryaynaa in uu ka dhigo sanadkan sanad ay midoobaan dhammaan mujaahidiinta meel kasta oo ay kaga sugan yihiin dunida waxaan codsanaynaa waxaan caddaynaynaa in aan ku midownay ku midownay raaligelinta allah subxaana wa tacaala islamarkaana aan xaqiijinno in kelimada allah kor noqoto iyo in la raaco dariiqii nabiga sala allahu calayhi wasalam ahdaafta iyo ujeedooyinka aan ku midownay waxaa ka mid ah in la taago khilaafo islaamiya oo ku dhisan manhajkii nabiga sala allahu calayhi wasalam in jihaadka la sii wado si loo xaqiijiyo tawxiidka shirkigana la cirib jiro in laga hortago weerarka saliibiga caalamiga in sharciga allah la hirgeliyo cadaaladana dadka lagu dhaqo dulmigana laga qaado in la hirgeliyo caqiidada alwalaa walbaraa in la soo celiyo dhulalka barakaysan ee xoogga looga qaatay muslimiinta inoo gargaaro muslimiinta dhifan maxaabiista muslimiintana lasoo furto in ummadda lagu mideeyo calanka tawxiidka in la diyaariyo mujtamac muslima oo isjecel caqiide iyo akhlaaq fiicanna haysta mar labaad waxaan idinkugu bishaaraynaynaa in allah subxaanahu wa tacaala fadligii aan maanta nahay saf keliya oo midhaysan waxaa midoobay kelmadeennii raayadeenniina raayadeennii iyo hadafkeennii insha allahu tacaala waxaan noqon doonaa kuwa cadowga wada dilan isla markaana u gargaara muslimiinta dulman iyo mujaahidiinta allah dartiisa uga soo hijrooday walalkoodii fariin ku socota ummadda muslimka ah guud ahaan ummad yahay muslimkaahi maanta waxaa midoobay ilashiinnii mujaahidiinta ee ku sugnaa soomaaliya waxayna ku midoobeen ujeedooyin cadcad iyo raayo saafi ah iyo dariiq toosan ilaahay idankiisa waxaan idinka sugaynaa in aad kaalintiinna qaadataan oo aad midhahaas ilaalisaan islamarkaana ubadkiinna aad ku tarbiyaysaan jihaadka guushiina wax yar ayaa nooga haray ee yaanan islaamka looga iman dhankiina fariin ku socota mujaahidiinta guud ahaan dhammaan mujaahidiinta meel kastoo ay joogaan kuwa jooga afghanistaan halyeeyada jasiiratulcarab mujaahidiinta maqribulislaami dowladda islaamiga ee ciraaq mujaahidiinta shaam iyo shiishaan iyo dhammaan mujaahidiinta hortaagan saliibiyiinta waxaan leenahay bishaaraysta adowgii wuu jabay waxaanu bilaabay dibugurasho kumin sida midhaha jihaadka safkiina nafsifma تسكن نفسهم إليه قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض haddaba annagoo ka faa'iidaysanayna fursaddan waxaan ugu yeeraynaa walaalaheenna kale ah dowladda islaamiga ee ciraaq iyo jamaacada ansaarulislaam ee ku wada sugan ciraaq in ay laabteenna ku qaboojiyaan midnimadooda maadaama cadowgooduba uu mid yahay waxaanan idin xusuusinaynaa hadalkii cabdullaahi ibni mascuud radi allahu canhu ee ahaa calaykum biljamaaca fainaha xabu llahi aladii amara bih wainamaa tuqamuuna fi ljamaacati waaaca khayru mima tuxibuuna fi lfurqati fariin ku socota ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxaan leenahay maanta waxaad haysataan fursad qaali ah intii hore noogu filan isdil iskhilaaf intii hore noogu filan shirar aan ay nagu hagardaaminayeen waxa loogu yeero qaramada midoobay ee ay hadba noogu qabanayaan saldhigyada milatari ee maraykanku ku leeyahay waddamo ay ka mid yihiin jabuuti iyo qatar intii hore inoogu filan duulaan maskaxeed iyo dhagar siyaasadeed oo nagu socotay in ka badan hal qarni maanta waxaa la gaaray xilligii aan soo kaban lahayn xilligii aan ka soo kaban lahayn qabyaaladda waxaa soo iftiimay nuurkii islaamka waxaana meesha ka baxay mashaariicdii gumaystaha waxaanad maanta haysataan mujaahidiin oo u diyaara sidii uu sidii ay u difaaci lahaayeen sharafkaaga waana fursad qaali ah ee aan eeyaan la dayicin kuna fara adayga midnimada si midhaha jihaadka ay u dhammaystirmaan ugu dambayntii si kasta oo jihaadka ugu dambayntii cid kasta oo jihaadka ka dibdacday iyadoo ku marmarsiyoonaysa in mujaahidiintu ay kala ququban yihiin waxaan ku leenahay waa kuwan mujaahidiintu allah fadligiis noqday hal cudud oo keliya ee allah ka cabsada oo qaata kaalintiinna maadaama aanay jirin wax cudurdaar ah oo aad ku marmarsiyootaan si jihaadka aad uga hartaan qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum infiruu fii sabiili illahi istaaqaltum ila alard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير فرين كسعة عدو قبلها يزبدا قاردا إيوه مستدين كسو غندرك قبله في يزبدا وحالينا إن بدن آيات إيدا أروريسيان مال بدن أعطب بحسيان ومدى إسلام كان وح بدن آيات خيانه يمكي أدكتين إيمانتا وبشاريستا وح أكمرتان ولا يحيق المكر السيء إلى أهله أنه سبكي نوام ديني سيفه من جلك عيان كرب حمل يرجروا بني نوان قادني وحن الله تدري إنها يكوى كأود بدن سيدي بريك الله أكبر وقدم بينتي cududii mar haday ugu dambaysay cududii mar haday midowday ciidankii mar hadduu israacay calankii rasuulkana la taagay hallayla hedhe caamuljamaaca midnimadii mar hadday caddaatay muslimiintu mar hadday cisoobeen kufrigii uu cayn wareegay bujumbuurana laga abaaday aan ku ciidno caamjamaaca salaadii mar hadday dhammaatay dabooluhu mar hadduu duceeyey wanaag lagu wada caano maalay dhammaanna naba nabad lagu caweeyey aan ku ciidno caam jamaaca gabagabadii waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaana wa tacaala kadib qof walba oo gacan ka geystay sidii loo xaqiijin lahaa midnimada sharafta badan ee maanta la gaaray waxaanan allah ka baryaynaa ka baryaynaa inuuna waafajiyo wixii khayr uu ku jiro hada wabillahi tawfiiq assalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu